kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan u buuxsuntay hal sano markii xafiiska madaxtinimada ee waddanka soomaaliya loo doortay doorashadii waddanka ka dhacday sannadkii laba kun toddobiyo toban hal sano kadib madaxweynaha waxa u qabsoomay ayaan barnaamijka qaybihiisa dambe ku jexjeexi doonaa ha yeeshee waxaa sidoo kale qodobadan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaa ka mid ah aynu soo qaadanayno magaalada kismaayo waxaa lagu xidhay suxufi lagu magacaabo saabir cabduqaadir warsame kaas oo xilli howlo shaqo uu ku guda jiray ay xidheen ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland aabbaha dhalay saabir ee cabduqaadir warsame ayaa ku baaqay in wiilkiisa si deg dega loo sii daayo wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax maxaarada iyo wax dhibaato ah oo horeyna u geystay haatanna uu la iga sheegay oo u geystay uu geystay ma garanayo waxay xirtayna anigu hadda waxa gefahoo dheeraado aan u geysanahaya malaha laakiin waxaan codsanahayaa oo maamulka iyo bini-aadanka iyo dadka ummadda ilaahay oo arrintan ama maslaxa ka geli kartaa ama ka mas-uulka ah waxaan ka codsanahayaa in la sii daayo xorriyadiisa loo sii daayaan boqol kiiba boqol ka codsanahayaa sidoo kale ururka suxufiyiinta qaranka ee nusaj ayaa iyaguna ku baaqay sideynta suxufigaasi oo ay ciidamada jubbaland xireen toddobaadkeenu ka soo gudubnay lama garanayo ilaayo hadda sababta rasmiga ahi ee loo xiray wariyahaas oo xilli shaqo isagoo ku guda jira ay ciidamadu qabteen waxaanan sidoo kale jirin eed rasmiya oo lagu soo oogay koongareeska waddanka maraykanka ayaa isku raacay miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto kadib markii ay dhacday wakhtigii loogu talagalay miisaaniyaddii hore ee sida ku meelgaarka ahi ay dowladdu ugu shaqaynaysay habeenkii khamiista aroortii hore ee jimcaha ayaa aqalka wakiilada waxay isku raaceen in ay meel mariyaan miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqayn doonto taa oo la sheegay inay gaarayso afar boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga ayaa ku kala aragti duwan arrimo dhowr ah taasoo sababtay in marar badan ay isku qabsadaan inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto horena ay u sababtay in shaqadii dowladdu ay istaagto markii miisaaniyaddii ay ku shaqaynaysay ay dhammaatay wakhtigii loogu talagalay ciyaaraha olombikada ee qaboobaha ayaa si rasmi uga furmay magaalada bienjang ee waddanka koonfur kooriya waxaana ka qaybgelaya ciyaarahaasi ilaayo sagaashan waddan iyo ciyaartooy kala gedisan oo dalalka caalamka ka qaybgelaya dalalka afrikaanka ee ciyaarahani ka qaybgelaya waxa ay kala yihiin kenya gana morocco togo nigeria south africa madagaskar iyo eritrea waxaa toddobaadkii saddexaad ku xidhan magaalada hargeysa naciimo axmed ibraahim naciimo qorane oo ciidamada somalilan ay xabsiga u taxaabeen saddex toddobaad ka hor xilli ay doonaysa inay ka soo duusho magaalada hargeysa kuna soo hojeeda magaalada muqdisho xarunta xuquuqul insaanka ee somalilan ayaa ku baaqday siideynta naciimo qorane wasiirka dekedaha puntland siciid maxamed raage ayaa toddobaadkan ka hadlay eedeymo dhowr ah oo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee qaarkood ay u soo jeediyeen shirkadda maamusha dekedda magaalada boosaaso p n o oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta siciid maxamed raage waxauu sidoo kale ka hadlay doon shixnad ganacsi oo lagu qiyaasay toddoba milyan oo dollarka maraykanka ku degtay meel aan ka figeen dekedda magaalada boosaaso kadib markii sida la yidhi loo diiday inay dekedda ku soo xidhato ganacsatada u rarneyd doonidaasi ayaa isku dayaya inay soo badbaadiyaan waxyaabaha doonidaasi ay wadday ee shixnadda ah iyagoo dekad macmal ah ka samaynaya meesha ay doonida ku degtay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiska madaxtinimada waddanka soomaaliya ku guulaystay siddeedii februari sannadkii laba kun toddobiyo toban waxaa hadda ka soo wareegtay sannad iyo maalmo inta uu madaxweyne yahay haddaba sannadkaasi waxaa laisweydiin karaa waxyaabihii u suuragalay ee ay markaas dowladda soomaaliya ku tallaabsatay inkastoo ay carqalado dhowr ahay dowladdu la kulantay haddana waxaa jirta in waxyaabaha lagu ammaano ay ka midka tahay dib uqaabaynta maaliyadda soomaaliya si aan arrimahan wax badan u ogaano ayaan haddaba waxaan la xidhiiray maxamed cabdi cumar oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha isagoo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaan weydiiyey bal sida uu arko isbedelada ay dowladdu ku samaysay dhinacyada maaliyadda broseeskan dhanka maaliyadda horta waa brosees aada horumar looga gaaray waana meesha ugu cusleed ee dowlad weliba ee ku adkaatay in adduunka ay kala macaamisho runtii dhibaatooyin badan iyo carqalada badan baa jira oo ku saabsanaa deymo badanoo hore loogu lahaa iyo maamul xumo jiray oo ka jiray wasaaraddan maaliyadda ama dhaqaalaha waxayna taasi wax badan iyo wadatashi badan ay keentay in systemka wax laga bedelo oo nidaamka maaliyadeed iyo maamulkaba horumar fiican laga gaaro waa arrin soo socota kolley muddo laakiin tan waxay noqotay tii soo afjari lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-ada hadaneeya dhaqaalaha soomaaliya maanta xaaladday ku suganta waaya taa marka laga gudbo weli waxaa jirtay in dalalka daneeya soomaaliya ee taageera ay walaac ka muujinayeen musuq maasuqa soomaaliya ka jira waxaa sidoo kale tusaale loo soo qaadan karaa maraykanka oo kale oo ciidanka soomaaliya mar dhaqaale iyo ku taageeri jiray agabba ay keentay inay hakiyaan taageerada ay siin jireen sabab ay ku sheegeen in weli meesha musuq maasuq uu ka jiro bal arrintaa iyadana ka waran miyaanu weli muuqan musuq maasuqii oo keentayba in markii hore dowladda soomaaliya laf ahaanteeda lagu kalsoonaan waayo qaabka iyo maaliyadeedba ay u maamul runtii waa run way jirtaa arrintaasi mugdi badan oo laga sameeyey baa jirta dhibaatooyin iyo khaladaad badan oo ku saabsan dhankaas hadda aanu ka hadlaynana way jireen wuxuuna ma aha wax maalin keliya lagu soo afjari kara ama musuq maasuqan baahay iyo corruptionkan iyo dhibaatooyinka dadka culeyska ku hayana maaha wax mar keliya lagu soo afjari karo wayna jirtaa hadda arrimahan aad ka hadashay oo ku saabsanaa ribooradii ugu dambeysay iyo tii dambe ugu dambeysay dowladda maraykanka ay kasoo saartay oo ay ku xaqiijinaysa weli corruptionkii inuu jiro dowladduna laftirkeeda ma aysan beenin laakiin arrintaas way qaratay laakiin xaaladii markaa lagu jiray iyo maanta isku mid maaha xagga corruptionka intaana waana sii dhammaystiri doonaa bay yidhaahdeen taasina waa dadaal mar keliya lagu soo afjari kara maahana waxay u baahan tahay wakti dheer iyo muddo dheer waaya iyo dhammaan institutionada oo soo istaaga maxamed cabdi cumar aad baad u mahadsan tahay waa mahadsantaha dhegeystayaal barnaamijka maxamed cabdi ayaa u dambeeyey intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saxibadana dhegeysanaya nabadgelyo